markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska caashe ibraahim aadan ayaa soo jeedinaysa
kulanti wanaagsan iyo ramadaan kariim dhegaystayaal waxaa la gudagalay tobankii maalmood ee u dambeeyey ee bisha barkaysan ee ramadaan taas oo ay muslimiintii soo soonnaa labaatankii maalmood ee lasoo dhaafay ay u diyaargaroobayaan inay ka faa'iidaystaan khayrka ka buuxa tobanka dambe ee bisha ramadaan haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaannu ku eegaynaa sida ay dumarka isugu dheeli tiraan gudashada waajibaadka bishan iyo afurinta qoysaskooda inta badan marka la gudagalo bisha barakaysan ee ramadaan waxa uu culays gaara soo wajahaa haweenka qoyska kuwaasoo saacado dheer ku bixiya afur usamaynta qoysaskooda waxaana ay taasi keentaa in haween badan ay haleeli waayaan inay si buuxda u gutaan waajibaadka bisha soonka nasre cabdulqaadir waa gabadha keliya ee qoyskeeda afurka u samaysa waxa ay ka warramaysaa xilliga ay bilowdo diyaarinta afurka waxaan bilaabaa sideed saac waxaan galaa sideed saac sunbusaan diyaariyaa buraan diyaariyaa waan qasaa maxaa la dhahay cabitaankii qaxwadii shaahi ayada xitaa waxaa laga yaabaa xitaa intaa afurka sas camal udaa u diyaariyo inaan sii saaro suxuurti shadii oo ayadana ay tahay bariis mise baasto kolba nooc casho kolba nooc ay tahay ayna kasii baxsan tahay ayadoo ano intiis aan dubay sabaalkii sabuus dubay burki dubay laga yaabo inaa canjeer haddana aan sameeyo marmarka qaarkood oo dadka kolba waxay u baahan yihiin maogtahay malawax iyo maraqeeda haddana aan sameeyo waad u kala badbedeshaa afurka ha waa u kala badbedelaa maraq markaan afurka u kariyo maxaa la dhahayay haddana waxaan u kariyaa maalintaas cashada casho waxaan ugu dhigaa bariis mise baasto mid waa gartay marka imise qof baad afurka u karisaa waxaan nahnay toban qof baa nahay inkastoo ay nasra sheegtay in qoyskeeda oo ka kooban toban qof ay afurka u karisa keligeed ay haddana taasi u dheer tahay inay tahay ardayad subaxii u kallahdaa iskuul waxaana ay ka hadlaysaa cidda ka gacan siisa afurinta qoyskeeda iyo sida ay waajibaadka soonka u gudato subax iskool baan aadaa bis saaci baraan ka imaadaa salaadiaan tukadaa waan yar seexdaa sideed saacaan soo kaca sidaas awgeedaan afurka haddana aan ku galaa gabar y gabar yaro oo ilaa ay ka imaado adii tobanka saac ee dugsiga ka imaanaysa iga daba imaado waxaa jirta biyaha iga qabta markaan jiro kadib iga qabta i samayso igu yara weelasha iyara dhaqaqab familka kale waa dad shaqo jiro shaqada ku maqan yihiin hooyo shaqo jirtaa waa xaafadu afur un baa loo imaadaa adoo daalan taraawiixda caajis ma aadi karti waxaad leedahay gabdhihi waxaad arkaysaa taraawiixda aada adigana ay suxuurta ku saaran tahay nasra soo bax waxaan aadinaa taraawiixda walaali ma awoodo baastaa ii saaran mise biyo waxaa ii saaran suugadii waxbaan ka karinaya walaalay iska bax inaan kaa daba imaado inuu soonka usaas ku dhamaado hadda labaatankii walaahi weli ma tegin taraawiix waxaan leeyahay taajirka bal aad tegtid aan leeyahay waa gartay laakiin mar haddii la afuro suxuur karinta soo uma soo noqon kartid markaad salaada taraawiixiga soo tukatid kadib waa usoo noqon kartaa laakiin waxay ku noqonaysa ra taraawiixi saddex saac baa laga soo baxay saddex saaci bar saddex saaci bar aboo imaado soo daalay soo salaad soo tukaday dabka agasid waxay kugu noqona bahalkii caajis badan ay kugu noqona marka inaad iska sii boofsiisid kolkaas kabacdi inaad aadaadi bal aad la yara qabtid salaada waa laga yaabaa hooda yaasiin maxamed waa hooyo xirfad sare ku leh xagga cunno karinta ka sokow inay qoyskeeda oo mas-uuliyaddiisa ay keli ku tahay u kariso cunnada ayaa waxa ay sidoo kale ku dartay inay cunnada u kariso makhaayad ku taalla waqooyiga magaalada london taasoo ay ku xiran yihiin macaamiil fara badan aniga muddo waxaan ka shaqaynayay iminka ku dhow lix sano cunto karinta dhinac kale waxaan ka ahay hooyo carruur haysata saddex carruura laba hablood iyo wiil kolley waad garan kartaa hooyo maxay heeday carruur haysata dhinacna dee hotel dhan yacni cunto karin ka karisa labadii dhinacba waan isku wadaa hawshii walaala dhinac waxaa ka jira waad ogtahay iskuullada weli annaga xagga ingiriiska weli iskuulladii fasax maanu gelin dhinac kale waa inaad dee carruurtii awal waktiga hore dee sagaalka marka iskuulka la geeya carruurta kadib baa dee shaqadaadii qabsanaysay hadhowna dad waxaa jira shaqaalo kaloo kaaga soo saaraya carruurta oo guriga kuu keenaya inta shaqada ku maqan tahay laakiin iminka timeka wuu isbedelay dhinac subaxii carruurta iskuulka oo kalean geenaa iskuulka markaan geeyo kadib shaqadaan tagaa waxay noqotaa xataa inaa aniga carruurtayda qaar aan cuntadoodii habeenkii aan sii diyaariyo maadaama ay rabadaan tahay si hadhow iskuulka markay kasoo baxaano kale cuntadoodii ay diyaar u noqoto xaggii waad aragtay maxay hadee restaurant oo kale waktiyada ay bisigayeen waa ilaa waktiga sideedda ilaa sagaalka inkasta oo dadkaad og tahay yurub dad ay shaqo tegayaan baa jira oo cuntooyinka tag away usii qaadanaya waa ina ay cuntadooda diyaar noqotaa ilaa four ilaa five waayo dad baa jira habeenkii meelo fog fog anaga naga cuntayn jiray oo cuntada raba inay diyaar u noqoto afurkii si ay usii qaataan goobaha ay ka shaqeeyaan si ay ugu afuraan dhinac kale waxaa jira dad oo ciyaartooyo ah oo sbeshal xaafadayada nagu yacni nagu tirsan oo bisha rabadaan si gaara aan u ilaalino afurkooda marka labadii dhinac waan isku wadaa gurigii iyo shaqadii labadaba inkastoo uu culayska intaa la eeg saaran yahay haddana hooda taasi kama reebin gudashada waajibaadkeeda bisha soonka wallaahi horta maasha allah labadiiba horta waan isku wadnaa maxay haydee xagga cibaadadoo kale horta annaga ilaahay waxaabu noogu deeqay masjid baa naga soo horjeeda marka waxaan kala nahay laba shifti dad marka anigoo kale dadka markaan afuriyo oo afurku naga kala dego dee waxa ilaa iyo cashadii baa socota hadhow koob iyo tobanka markii gaadhana dee taraawiixdii kalaa la tagaa marka waktigaas taraawiixda maasha allah waa waktiga jaaniska noogu fiican ee dadku casheeyaan aanay afuraan waktigaasoo kale waan ka faa'iidaysanaa intayada kale salaadahayga kalena meesha dhexdeedaan ku tukanaa restaurantkayga waxaan leenahay qeyb dumarku leeyihiin oo anaka noo khaasa aan ku labisano salaadaha lagu tukado maadaama daan nahay dad islaama hodheelkuna hodheel islaamiya u yahay tiim badan baana wada shaqeeya marka tiimkaygaasi badhna shaqadii sii wadaan badhna salaadii soo tukadaan marka waa isbedelaa marka wax oo dhibo xagga maaragtay cibaadadii oo naga hor istaagaysaa ma jirto waan wadanaa cibaadadeediina taraawiixda waxaabay noogu beegan tahay waktigaan ku leeyay dee hodheelku wuxuu galaaba yani waktigii shaqo joojinta waa koob iyo tobanka ilaa tobankiiyo barhka marka koob iyo tobanka waa waktiga ugu badan ee lagala salaada marka taraawiixda waaba waktigaan ku dhihi karo waktiga noogu fiican aanu ka faa'iidaysano taraawiixda marka aanu taraawiixdii laga soo baxo guryihii aan imaadno waad aragtay saddexdayda anagu afurnaa ilaa saddexdayada waxay nagu noqotaa inaan sugno salaadii suxuurtii habeen walba aniga waxaan seexdaa afarta habe afarta subaxnimo six eight in the morningna waan kaca iyaal baan iskuul geeyaa intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waanu kusoo qaadannay bisha barakaysan ee ramadaan iyo sida ay dumarka isugu dheelitiraan gudashada waajibaadka bisha soon iyo afurinta qoysaskooda inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leeyahay ramadaan kariim
waa tahay heestaasi qasiidada ah ee ramadaanka waxay gebagabo u ahayd barnaamijkii haweenka iyo qoyska caashi ibraahim aadan ayaa soo jeedinaysay